asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kusoo dhowaada warka habeen qodobadada caawa ku dhegaysa doontaana waxa ugu waaweyn shirka isbeddelka cimilada oo markii ugu horreysay ay soo qaban qaabisay jaamacadda simad iyo hay-adda qaramada midoobey ee unsom oo lagu qabtay magaalada muqdisho fafaahino ka soo baxayo dad dhimashaya dhaawac ku noqday derbiga keedka raashinka ee ciidanka xoogga oo kusoo dumay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray magaalada new york si ay kaga qayb galaan shirka loo dhan yahay ee qaramada midoobee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha oo muqdisho ku qabatay tababar ku saabsan waa sharciga biyaha caalamiga ah wasiirka wasaaradda amniga gudaha soomaaliya oo guddoomiye shir looga hadlayo qulqulka iyo ka ganacsiga hubka sharci darada ah ee gudaha soomaaliya baraadka soomaalida ka baxsan oo aad ku dhegaysan doontaan warka habeenna waxaa ugu waaweyn afar qof oo lagu dilay toogasho ka dhacday dalka maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan intaad dhegaysateen waa qodobada warka habeen hordhaciisa waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan aynu ku bilownay wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta wax uu guddoomiyey shir looga hadlayo qulqulka iyo ka ganacsiga hubka sharci darada ah ee gudaha soomaaliya wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowladda federaalka ee soomaaliya cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag oo magaalada muqdisho kulan kula qaatay saraakiisha sarsare ee hay-adaha ammaanka ayaa waxa uu kala hadlay xakameynta hubka sharci darada ah shirkan ayaa inta uu socday waxaa lagu lafaguray sida loo fulin karo qaraarkii golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ee kal hore soo baxay kaasi uu la xidhiidhay mamnuucidda ka ganacsiga hubka sharci darada ah saraakiisha hay-adaha amniga ayaa loo sheegay in ay markaasi sidii ay u qaadi lahaayeen tallaabooyin deg deg ah oo lagu hortegayo kooxaha ka ganacsada hubka iyo sida markaasi dowladda soomaaliya ay tallaabo ay kaga qaadi lahayd shakhsiyaadka arrimahaasi ku lug yeeshaa sida lagu baahiyey war lagu faafiyey warbaahinta dowladda dowladda soomaaliya ayaa ka baqdan qabta in hubka sharci darada ah ee ku qulqulaya soomaaliya uu kaalin weyn uu ku yeesho colaadaha qabiilka iyo suuragalnimada in uu gacan markaasi u galo kooxaha waxa lagu yiro argagixisada wasiirka wasaaradda amniga gudaha soomaaliya ayaa ugu baaqay bulshada soomaaliyeed in ay gacan ay ka geystaan soo celinta hubka kal hore gacanta u galay maleeshiyaadka toddobaadkan dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay in markii labaad muddo bil gudahood hub si sharci daraah uu kusoo galay gudaha xuduudaha soomaaliya iyada oo ay sheegtay dowladdu in hubkaasi uu kasoo galay xuduudda ay soomaaliya la wadaagtay etoobiya hubkaas oo uu gacanta ku dhigay maamulka puntland xilligani geesta kaleetana dhegaystayaal haddii aanu fiirino faahfaahino ayaa kasoo baxayo khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh oo ka dhashay kadib markii uu kusoo dumay derbiga keedka raashinka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dad halkaa ku sugnaa wariyaha iyaga faadma cabduqaadir oo booqatay ayaa warbixintan ka diyaarisay
derbiyaa ku duma dhimashada waa halle maxaad bajayaa dhintay
waxaa idin kala soo hadlayaa waddada dheer ee horumarta dekadda weyn ee magaalada muqdisho ee sida aad u muuqataan halkan inkastoo saacada ka hor ay ahayd saxmad balse waxaa ku guda jira ciidamada ee markaasi kuwaas oo furaya waddada si ay u fududaato isku socodka dadka iyo gaadiidka haddaba sidaad ogeedeen waxaa halkan ka dhacay shil waxaana uu ka dhacay derbiga dhinacayga ah waa xiro ciidan waxaa lagu keediyaa raashinka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed hal qof ayaa ku dhintay laba kalena waa ay ku dhaawacmeen waxaa ku soo dumay derbi hore oo ku yaalla gudahan ee saraakiisha ammaanku waxay noo sheegeen in derbigaasi sababta uu soo duma ay ahayd in raashinka ee lagu keedinayay uu aad uga batay waxaa islamarkii halkan soo gaaray taliska booliiska dekadda taliska booliiska xamar jajab iyo taliska booliiska ee saldhigga waaberi oo gurmud u sameeyey dadkii ay waxyeeladu ka soo gaartay derbiga markaasi ku dumay kuwaasoo la geeyey isbitaalada ku yaalla magaalada caasimadda ee muqdisho hadda markaad fiiriso waddadan waxay ka mid tahay waddooyinka ee halbowlaha caasimadda soomaaliya muqdisho waana kuwooda ugu mashquulka badan ee xilliyada qaar jaamkooda uu saa'id yahay walow ciidamadu ay markaasi ku dhex jiraan kuwaasoo u taagan ee furidda waddada iyo fududaynta isku socodka dadka iyo gaadiidka وإنا إليه راجعون من النوار ناوع هلوا جميع إسبتال كالكالا لو قاضي هلنا وعوكو جميع قعن وهاد انت محاد بجي هاد انت الله ونحرز أو كل شدك مدعد شغالة واي بطري كشغيان حمالي كشغيان محاد بجي الله ونحرز واد انت عبد الله محاقا ونوار ناوع أبشر محمد أبو كرناس ونوار ناوع إسبتال الله قاضي انت دم تنا الله ونحرز انت ناوع أنا معا كل عاي حمالي كشغيان كل عاي دربيا كدم dhimashadu waa hal maxaad bajiyaa dhintay dhaawacna cabdilaahi maxaa gaago abshir maxamed abuukarna asaguna waa dhaawac isbitaal kalkaalay jiraan intaasaa maaha ka dhacday dhacdadaas intay dhimatan alla u naxariisto inta dhaawacana ilaahay bogsiyo maraankaynan anukuna waxa ka dhacan qabaa derbiyaa nagu dumay inkasta intay dhimatan alla u naxariisto wax laga faallay kara maahana waa mucjiso rabbaani ilaa inaa u naxariisto waxaan ahay faadimo cabduqaadir telefishinkuna waa dalsan
iyaga faadimo cabduqaadir oo warbixinta warkaas eegeysay dhinaca kaleetana dhegaystayaal haddii aanu fiirino waxaa maanta magaalada muqdisho lagu qabtay shirka caalamiga ee arrimaha isbeddelka cimilada oo ay soo qaban qabisay jaamacadda simad iyo hadda qaramada midoobe ee unsom waryahayaga jula shaakir oo shirkaasi ka qayb galay ayaa warbixintan eegayo
shirweynaha isbeddelka cimilada oo markii ugu horeysay si wada jira usoo qabanqaabiyeen jaamacadda simadii hay-adda qaramada midoobay ee unsom ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho shirweynahan ayaa looga hadlay sidii soomaaliya u baadigoobi laheyd xalalka waara ee ku aadan isbeddelka cimilada wasiire ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaano ururada waxbarashada ganacsato mas-uuliyiin ka socday hay-ado caalami ah arday iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay waxaana shirka lagu soo bandhigay afar warqadood oo cilmi baariseed iyo doodo wax ku ool ah oo ku saabsan isbeddelka cimilada gudoomiyaha jaamacadda simad doctor cabdikariin muxidiin ayaa ugu horeyn daafuray shirweynaha isagoona ka hadlay muhiimadda ka dambeysa in markii ugu horeysay si wadajir ay u qabtaan shirkan sharafay ii tahay inaan opening remarks ama furitaan halkan ka jeediyo shirkan looga hadlaayo isbeddelka cimilada shirka waxaa soo qabanqaabiyey macadka cimilada ee daraasaynta cimilada ee jaamacadda simad muhiimadda uu shirkan leeyahay isagama sheekeynayno waa ka warhaysiin soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada dhibaatada weyn ay ku hayso isbeddelka cimilada sida ka warqabtaanba marna soomaaliya waxaan la tacaalanaa daad marna waxaan la tacaalanaa abaar waxay labadaas dhacdaba ay abuuraan maxaa la dhahayay dhibaatooyin badanoo oo ay ka mid tahay isbeddelka temberatureka oo ay ka mid tahay biyaha oo kor u kacay dadku inay guuraan oo meelahay joogi jireen ay joogi waayaan ay ka tagaan caqabadahaas dhibaatadaas tirada badan oo ku hay ka sukow soomaaliya cimilada adduunka dhibaatada aan u geysan ka qayb qaadashada aan ka qayb qaadan inaan inaan inaan aan ku biirino isbeddelka cimilada dhibka ka jiro adduunkana waa yaryaha marka loo fiiriyo contributionkeena hadda isbeddelka cimilada iyo iyo deegaanka ee soomaaliya intaba inuu shirku iyo iyo iyo maxaa lahaye doodaha maanta halkan ka dhici doonaba inay talooyin waaweyn oo wax ku oola wax ka tari kara howlahaasoo dhan inay soo jeediyaan wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo madasha ka hadlay ayaa ku nuunucsaday muhiimadda ay leedahay in si wada jira loogu istaago ka shaqaynta isbeddelka cimilada wasaaraddu wasiirku ahay waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo inay garab istaagayso dhallinyarada u olole arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada saas lamid ahna ay taageero noqon doonto inta karaankeeda wasaaradda hadduu ilaa yiraahdo dhallinyarada arrimahaasi ahmiyadda gaarka siiso ee u ololey arrimaha deegaanka isbeddelka cimilada waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo jaamacadda simad iyo macadka ice fursadan ay maanta siiyeen dhallinyarada soomaaliyeed iyo bulshada soomaaliyeed ayagoo isugu soo xulay halkan khubaradii arrimaha isbedelka cimilada wasaaraddii iyo bahadii international partnerskii madashan maanta waxaa lagama maarmaana inay fahamto in ficilada aan kaga jawaabayna dhibaatooyinka cimilada aysan qeexi doonin oo keliya mustaqbalka dalkeen iyo deegaankeen balse ay saamayn xooggan ku yeelan doonaan xasiloonida iyo amniga jamhuuriyaddeenna mudanayaal iyo marowey fursaddan muhiimka waxaan rabaa inaan idinla wadaago inka wasaarad ahaan aan hirgelinayno qorshaha soomaaliyada cagaaran taas oo in ka badan toban milyan oo geed dalka lagu beerayo sanadaha soo socda ugu dambeyn agaasimaha macadka deegaanka isbedelka cimilada ee jaamacadda simad maxamed cukaash ayaa soo xiray shirweynaha isagoona soo koobay waxyaabaha looga hadlay maanta si guul ah halkan aan kusoo gabgabeynay shirweynihii isbedelka cimilada ee markii soo horreysaan ku qabanay magaalada muqdisho oo hal maalin ahaa shirkan waxaa si wada jira soo aawowlay anigoo ah annagoo jaamacad simad iyo hay-adda qaramada midoobay ee unsom waxaa shirka u daarnaa oo laga hadlayay arrimaha isbedelka cimilada sidii soomaaliya ay u baadigoobi lahayd sidii soomaaliya ay u baadigoobi lahayd xalal waara ku aadan isbedelka cimilada iyadoo la dhiirigelinayo xalalka waara iyo xalalka dadka localka ama local solutions wax loo yaqaano waxaa shirka qayb ka ahaa warqado cilmi baariseed oo lasoo bandhigay ilaa afar warqadood waxaa kaloo jiray saddex panel iyo discussions kala duwan oo qeybaha kala duwan ee bulshada isu yimaadeen waxaa kasoo qeybgal shirka kudhawaad dad laba boqol oo qof gaaraya ka kala yimid ururada waxbarashada jaamacadaha dhallinyarada ganacsatada iyo dowladda wuxuuna kusoo dhammaanay si guul ah cabdilaan julashaa ka warbaahinta dalsan muqdisho
aad uu mahadsan yahay waryahayaga jula shaakir oo warbixintaasi eegayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayana waxa ay gaareen magaalada new york halkaasi oo ay kaga qaybgeli doonaan shirka caalamiga ee qaramada midoobe shirkaas oo uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu ka qaybgeli doono wafdigiisa ayaana halkaasi tegay shir howldhac u ah shirka uu ka qaybgeli doono ra-iisul wasaaraha xukuumadda waxaa ka qaybgashay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada khadiijaal maqsuumi wasiiradda ayaa ka qayb gashay furitaanka shirka mustaqbalka ee ka socda xarunta un-ka ee magaalada new york ee dalka mareykanka shirkan ayaa waxauu qeyb ka yahay shirweynaha golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobey waxaana uu isu keenay madaxda caalamka si loo gaarsiiyo isafgalad ku aadan wax ka qabashada caqabadaha caalamiga ah iyo ilaalinta mustaqbalka warka habeenada caawa kala socoteen raadiyaha dalsan waana keentaa
wararkaad la haysaa hoobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel